imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee luukos laxdii hallowday waxaa ciise u soo dhowaanayey canshuurqaadayaasha iyo dembiilayaasha oo dhan inay maqlaan kolkaasay farrisiintii iyo culimmadiiba ganuuniceen iyagoo leh ninkanu dembiilayaashuu soo dhoweeyaa oo wax la cunaa markaasuu masaalkan kula hadlay oo ku yidhi ninkiinneebaa tiro ida ah leh oo middood ka hallowday aan sagaal iyo sagaashanka cidlada kaga tegin oo aan tii hallowday ka daba tegin ilaa uu soo helo oo goortuu soo helo aan garbihiisa saarin isagoo faraxsan oo goortuu guriga yimaado aan isugu yeedhin saaxiibadiisa iyo dirisyadiisa isagoo ku leh ila farxa waayo waxaan helay laxdaydii iga hallowday waxaan idinku leeyahay sidaas oo kale farxad ayaa jannada kaga jiri doonta dembiile towbadkeena in ka badan sagaal iyo sagaashan xaq ah oo aan towbadkeen u baahnayn lacagtii luntay ama naagtee baa toban daraagmo oo lacag ah leh oo hadday daraagmo lumiso aan laambad shidin oo aan guriga xaaqin oo aan dadaal ku doonin ilaa ay hesho oo markay hesho aan saaxiibadeeda iyo derisyadeeda isugu yeedhin iyadoo ku leh ila farxa waayo waxaan helay daraagmadii iga luntay waxaan idinku leeyahay sidaas oo kale markii mid dembi leh towbadkeenoba farxad ayaa kaga jirta malaa'igaha ilaah hortooda wiilkii wixiisii khasaariyey wuxuuna yidhi nin baa laba wiil lahaa kii yaraa ayaa aabbihii ku yidhi aabbow waxaaga qaybtii aan heli lahaa isii markaasuu iyaga u qaybiyey wuxuu ku noolaa maalmo aan badnayn dabadeed wiilkii yaraa waa wada urursaday wax walbaba oo dhul fog ayuu u safray halkaas ayuuna wixiisii ku khasaariyey isagoo iska tumanaya goortuu wada bixiyey dabadeed ayaa abaar daran dhulkaas ka dhacday wuuna bilaabay inuu baahdo goortaasuu tegay oo isku daray nin dadka dhulkaas ah kan u diray beerihiisa inuu doofaarro daajiyo wuxuu damcay inuu calooshiisa ka buuxiyo buunshihii doofaarradu ay cunayeen ninnana waxba ma uu siin goortuu isgartay ayuu yidhi intee baa kuwa aabbahay kiraystay haysata kibiska badan in ku filan aniguna macluul baan halkan ugu bakhtiyayaa waan kici oo aan aabbahay u tegi oo waxaan ku odhan aabbow waxaan ku dembaabay jannada iyo hortaadaba kol dambe ma istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga ee iga dhig sida kuwa aad kiraysatay midkood oo kale markaasuu kacay oo wuxuu u yimid aabbihii laakiin intuu weli ka fogaa ayaa aabbihiis arkay waana u naxariistay oo ku soo orday oo qoortuu iskaga duubay oo dhunkaday markaasaa wiilkii ku yidhi aabbow waxaan ku dembaabay jannada iyo hortaadaba kol dambe ma istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga laakiin aabbihii ayaa addoommadiisii ku yidhi dhaqso u soo bixiya khamiiska ugu wanaagsan oo u geliya kaatunna gacanta u geliya kobana cagaha u geliya debigii yaraa ee la shishilleeyey keena oo gowraca aynu cunno oo faraxno waayo wiilkaygan wuu dhintay wuuna soo noolaaday wuu lumay waana la helay markaasay bilaabeen inay farxaan laakiin wiilkiisii weynaa beerta buu ku jiray oo intuu soo socday oo guriga u soo dhowaanayey wuxuu maqlay muusika iyo ciyaar markaasuu mididiinyada midkood u yeedhay oo weyddiiyey waa maxay waxaas markaasuu ku yidhi walaalka ayaa yimid aabbahaana dibigii yaraa ee la shishilleeyey ayuu u gowracay waayo ladnaan buu ku helay laakiin wuu cadhooday oo inuu galo ma doonayn markaasaa aabbihii soo baxay oo baryey laakiin wuu u jawaabay oo wuxuu aabbihiis ku yidhi bal eeg intaas oo sannadood ayaan kuu shaqaynayey oo weligay amarkaaga kama aan xadgudbin oo weligaa waxar iima aad siin inaan saaxiibadayda la farxo laakiin goortii uu yimid wiilkaagani waxaagii aad ku noolayd dhillooyin la cunay waxaad u gowracday debigii yaraa ee la shishileeyey markaasuu ku yidhi wiilkaygiyow weligaa waad ila joogtaa oo waxayga oo dhan adigaa leh laakiin waxaa inoo wanaagsanayd inaynu rayrayno oo faraxno waayo walaalkaagani waa dhintay wuuna soo noolaaday wuu lumay waana la helay